magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga hirgeliyay xarun dhalinyarada lagu baro qaadista sawirada iyo duubista muuqaalada taasoo lagu magacaabo baasboortari xaruntaha ayaa qabata adeegyada kala ah qaadista sawirada teersaraha ah duubista aroosyada iyo tababarada dhalinyarada jecel barashada muuqaalada iyo qaadista sawirada ugu horeyn agaasimaha xarunta baasboortari beledweyne ayaa ka warbixiyey xarunta iyo shaqooyinka ay u qabato bulshada footadan iyo waxyaaba ay qabato haddii aan ka hadlo footadan basebortrida la yidhaaha waxay kamid tahay footooyinka magaalada ka qayb galo ka howlgalo waxay kamid tahay footooyinka magaalada ka howlgalo waxyaaba ay qabato marka aan aan aan faahfaahiyo footadan waxay ka shaqeysaa inta badan sawiraanta qurxintooda duu- eh, duubista xafladaha aroosyada iyo wixii la halmaalo oo hoos tago sawirada marka inta badan marka een, bulshada loo kala saasaaro sawirka frame jargerka oo kaleento een, magaalada awal muuse aalin eh, sawirka oo maxaan ku sheegay bortratka ah oo isagana eh, sidoo kale ay baahi badan loo qabay iyo lootrigo inta badan eh, culeysyo badan ay ka jireen saas laasligeed bulshada rabitaankeeda ka timid bulshada rabitaankeeda darteedaan u sameynay marka waxay fursado u noqotay eh, dhalinyaro badan oo fursado shaqo ka helay oo iyagana ka shaqeeyo footada marka insha allah waxaan rajeyneynaa in aan intaan iyo in ka badan aan soo kordhino oon hawshaana aan sii xoojino sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa soo dhaweeyey xaruntani cusub ee magaaladaasi laga furay iyagoo sheegay in baahi weyn loo qabay magacayga waa axmed macnaha footadan laga furay beledweyne waa soo dhaweynayaa waa loo baahi qabay bulshada ayaa aada ugu baahneed waxaan rajeynaynaa inay sawiro fiican ay laga nagala qaadi doono oy bulshada ku diirsan doonto bismillah magacayga waa aadan waxaa kamid ah dhalinyarada magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaan soo dhaweynayaa xarunta cusub ee sawir qaadista ee la furay postrate beste postrate way mahadsan yihiin qaabka iyo quruxda badan ay usoo agaasimeen iyo qaabka ay hogaaj- ay u furan meeshaan waxaan leeyahay bulshada caawiya ee waxaad awooddaana ku caawiya aqoontiina iyo cilmigiina ku caawiya Eh, sawirada aad qaadaysaana waa sawiro fiican hambalyaan le halkaa kasii wada